waxaad habeen kasta toos noo dhegeysan kartaan sabti kasta aan idhaahde toddobada ilaa iyo sideedda fiidnimo ee xiliga vancouver axadna waxa aad naga dhegeysan kartaan sideed sideed dhibic shan f m c j s r com iyo barheena bulshada iyagana oo aad xiliga alberto sideedda ilaa iyo sagaalka fiidnimo aad nala socon kartaan
haatan waa dhanka iyo heesihii baynu u kacaynaa heestaynagu soo maqan een caawa dhegaysan doonno heesaha gar baan kuu dhiganayaa allah u naxariistay codkii iyo gacantii yaasiin axmed digfeer dhegaysi habboon Who doesn't love music? Join the weekly discussion at the CJSF Record Club with other music aficionados checking out new releases and forgotten classics, exploring and learning about genres and loving music. Every Thursday at CJSF Burnaby from 4 p.m. till 5 p.m. Listen, learn, and share.
Yes, salam. yaa salaam gar baan kuu dhiganayaa alaylahe gar buu ninkaasi dhigtay naxariistii janna allah ka waraabiya axmed yaasiin digfeer ayuu ahaa halkaaad nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegaysanaysaan sagaashan dhibic hal f m c h s f c a iyo baraheenna bulshada ee youtube facebook tiktok instagram oo aad dhammaan kala heli kartaan madasha furan waxa jaldi waxa uu ka mid yahay waa barnaamij layidhaha jaldi waxa uu ka mid yahay barnaamijyada aan idinku tala gallay in aad kala socotaan madasha furan waxaannu ku eegaynaa buug jaamac farasle ayaa inoo soo diyaariyey idanka alleh halkaa kala soco soo jeedinta iyo dhegeysi habboon jaamaca farasle
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lahaantiiba kusoo dhowaada barnaamijka jaldi oo aad sabti walba haddii eebaha awoodda layidhahdo aad ka dhagaysan doontaan madasha furan b c iyo madasha furan albeerta labadaba jaldi dhegaystayaal waa barnaamij aanu uga hadli doono buugaagta ay soomaalidu qoreen iyo kuwa laga qoray dirkaba dadka soomaalida inta badan waxa ay horey u sheegi jireen in soomaalidu aysan waxba qorin waxna akhrin hase ahaatee hadalkaasi waa laga daba yimid tobannaankii sane ee u dambeeyey marba markii ka dambeysay waxaa soo kordhayey tirada dadka soomaalida ee wax qoro iyo kuwa wax akhriya dirkaba waxaa xoog u socday buugaag badan oo dadku ay iskood u daabacayeen qofka qora ayaa daabacayay isaga ayaana suuq geynayay buugaagtaasi ha isugu jireen nooc kasta oo ay buugaagi ka koobnaan karto taariikh sugaan siyaasad arrimo bulsho iyo kuwo kale intaba caafimaadka dhaqaalaha iyo siyaasadaba siyaabo kala duwan ayay soomaalidu wax uga qortay waxaa aad noogu soo badanayay buugaag ay dadku dhaliilo badan u hayaan oo ay leeyihiin buuggani waa la iska gargaraacay oo waxbaa lagu qorqoray ma ogiye duxi kuma jirto hase ahaatee togolbo kaalintiisa ayuu rogmadaayey waxaa maalinba maalinta ka dambaysa isa soo taraysay tayada dadka wax qoro waxaa kale oo soo kordhayay buugaag ay shirkado gooni loo leeyahay daabacayaan dhegaystu ma ahan in ay buugaagtan dadka shirkadaha goonida loo leeyahay ay daabacayaan ay ugu horeeyeen buugaag soomaaliyeed oo soo baxo ma ahan in aan ka wado dur- burburkii kadib unbaa la bilaabay in ay buugaag soomaalidu qorto ayna akhriso haddaan dib yar idiin yaro celiyo waxaa jira buugaag aad u fara badan oo intii dalka uu nabadda ahaa la soo saaray oo ay soomaali soo saartay af soomaalina ku qornaa intiinii toddobaadka hore idaacadda dhegaysatay waxyaabihii aad maqasheen waxaa ka mid ahaa in xasan carab oo ka mid ah bahda madasha furan ee b c uu ka mid ahaa dadkii soomaaliyeed ee buugta qoray laba buug ayuuna nala wadaagay weliba waxa uu noogu sii daray ciddii u daabacday iyo ciddii tafaftirka iyo gubaabinta intaba ku lug lahayd haddaan aniga tayada xusuus ahaan gadaal u noqdo sanadkii iyo toddobadii ayaan buuggii ugu horeeyey ee soomaali ah akhriyey inkastoo aanan wax badan hadda ka sheegi karin buuggaas waxaan xusuustaa sawiro ku jiray oo marnaba aan maskaxdeyda ka baxayn sawiradaas waxa ay ka mid ahaayeen sawiro dad adoonsi lagu samaynayo laga qaaday waa dad soomaaliyeed oo webiga looga gudbayo iyaga oo jilbaha haysto ayuu saancadaaluhu dushooda ku soconayay ma sixi karo sawiradaasi inay sawir gacmeed ahaayeen iyo inay hadda sawiro toos loo qaaday ay xilligaas ahaayeen laakiin sawiradaasi ayaan aada u xusuustaa buuggaasi waxaa la oran jiray gardaduubkii gumaystaha allaha u naxariistee maxamed faarax cawl ayaa qoray maxamed faarax jaamac inuu ahaa ayaan jeclahay magacoo saddexan cawl ayaa qoray buuggii labaad oo aan akhriyana waxa uu ahaa saaxiibo kasbo kii ayay ahayd iyadana buuggaa saaxiibo kasba ma ahayn buug soomaali ah balse waa la turjumay waxaa kale oo jiray buugaag kale oo aada u fara badan oo soomaaliya ka soo bixi jiray qaar ahaanna dadkii muqdisho deganaa oo aan anigu ku soo biiray sanadkaa siddeetan iyo sagaalka laftarkiisa bugaag haba iska sheeko gaabnaadeene ee tayadooduna yaysan aad u sarreyne aad u fara badan oo intooda badan isku sheeko ahaa jacayl iyo gabar daruufaysan oo intooda badanna hal xilli ka bilaaban jiray tolow xilligaasi kee ayuu ahaa dhegaystow xilligaasi waxa uu ahaa xilli ay malaha qorayaashii da-da yaraa ee xilligaas buugaagta inay qoraan bilaabay ay iska jeclaysteen in ay ku furfurtaan sheekooyinkooda inta badan gabar daruufaysan iyo jacaylka ku saabsanaa waxa ay ka bilaabi jireen waa galabnimo casar ah qoraxdu ay qabowdahay xays ayaa da-ayo ayay u badnaayeen intooda badan hase ahaatee aan wakhtigaa hore intaa ku soo kooba oo bugaag badan oo tayo leh ayaa la qoray oo ay ka mid ahaayeen dabkushaday darwiishkii taariikhdii ismaaciil mire iyo sheekooyin aada u fara badan oo ay maanafai iyo ayaandaran ka mid ahaayeen bugaag badan oo tayo leh oo soomaaliyeedna way soo baxeen xilligaas balse burburkii kadib wax yar ayaa la yaro hakaday kadibna waxaa bilowday in dadku ay iskood buugaag u daabacaan hase ahaatee shirkadaha inta aniga aan ka warhayo waxaa ugu horeeyey shirkadii scansom ee maxamed sheekh xasan oo reer trona ah sweden iyo tronana u dhexeeyey oo malahayga dhowr boqol oo buug oo soomaali ah ay shirkadaasi soo saartay waa shirkadda daabacday allah u naxariistay buuggii uu qoray madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed waxaana tafaftiray oo tafaftirayaasha ka mid ah isla maxamed sheekh xasanka oo scansam leh waxaa soo baxay shirkado badan oo ay garanuu ka mid tahay loox bareys ka mid tahay iyo kuwo badan oo dalkii hooyo jiro garanuug loox bareys iyo scansam waa qurbajoog shirkadahaasi door lixaadla ayay qaateen waxayna soo kordhiyeen in la tafaftiro buugaagta tayo loo yeelo suuqgeyn haba iska tabayaraadee cusubna loo sameeyo buugtaasi lama soo koobi karo buugaagta aad aragteen ama aad maqasheen kuwo ka badan ayaa adduunka wada yaallo waayahay dhegeystayaal intaasi aan uga baxno qoraalada soomaalida iyo sida ay hadda diyaarka u yihiin barnaamijkeena jaldi haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaanu kusoo qaadan doonaa buugaag ay soomaalidu qoreen iyo kuwa laga qoray dirkaba saan hore u sheegnay haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaa inoogu horeyn doona oon ku bilaabi doonaa buug la xiriira barnaamijka uu xasan carabi inoo hayee afka hooyo ka baro madasha furan ah buuggaasi waxa uu ka hadlayaa sidee loo qoraa qoraalka soomaaliga waxaa qoray cali cabdigiir caliganey oo qoray buugaag soddon kor u dhaafayo hal mooyaane intooda kalena afka soomaaliga ku qoran caliganey buuggiisi ugu horeeyey waxaan akhriyey dii wuxuuna ahaa sandareerto oo aan malahayga u malaynayo inuu yahay buuggii ugu horeeyey ee laga qoro daruufaha iyo arrimaha bulshaa bulshada ee soomaalida qurbaha ay la kulantay caliganey waxaan ka wareysan doonaa insha allah buuggaas oo haba koobnaadee nuxur badan oo qoraalka afka soomaaliga uu ku jiro malaha mar kalena asagaiyo xasan carab ayaad dhegeysan doontaan haddii ilaahay nagu simo barnaamijkeenna waxaan sidoo kale kusoo bandhigi doonaa yaa daabacay xagee laga heli karaa iyo haddii wax laga qoray buugga laftarkiisa dhaliil iyo bogaadin intaba maxay kala yihiin barnaamijkeena jaldi ee toddobaadkan dhegeystayaal waa naga intaa
waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaan soo dhoweyneynaa idaacadda madasha furan ee loo furay soomaalida ku dhaqan gobolka british columbia ama b c magacaygu waa ayaan laga bilaabo toddobaadka dambena waxaan ka qayb qaadan doonaa soo saarista iyo soo jeedinta barnaamijyada madasha furan kala soco madasha furan b c sabti kasta toddobada ilaa sideedda fiidnimo sagaashan dhibic hal f m ama s j s f c a iyo baraheena bulshada axad kasta iyo gobolka alberta sideeda ilaa sagaalka fiidnimo f m ama s j s r com iyo baraheena bulshada oo aad damaan ka heli kartid ciwaanka madasha furan
mar kale ku soo dhowaada madasha furan barnaamijka aad dhegaysanaysaen iyo dhegaystow waa kii labaad ee ka baxa idaacadda s z h s f ee buurta barnabi balse madasha furan waxa ay gobolka albeerta ka shaqaynaysay ilaa labadii kun iyo saddexdii inta ay madasha furan u adeegaysay bulshada soomaaliyeed ee alberta waxaa ka qayb qaatay dad tiro badan oo kor u dhaafay oo wakhti iyo kala duwan ka shaqaynayay qaarkood haba iska soo gaaraane barnaamijka madasha furan ee alberta waxaa ka biloomay laba qof jaamac ah barnaamijka madasha furan ee b c british colombia waxaa ka bilaamay jaamac iyo aniga oo xasan ah toddobaadka dambe se waxa aan noqon doonaa ilaahay idankiis afar qof oo ayaan ood codkeeda maqasheen ay ka mid tahay haddana waxaan idinku soo dhoweynayaa saaxiibka axmed xaashi iyo jaamaca farasle dhegeysi waan
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay xasan carab dhegeystayaal sidaad xasanba ka maqlayseen waxaa stuudiyaha nagu weheliya walaalkeen axmed baashe axmed soo dhowow
waa dhoway shaac walaal
waxaad nooga warantaa magaaladan ayaa degan tahay raadi ahan waa barnaamijkii labaad ee hadda inoo baxa marka waxaan rajaynaynaa toddobaad walba sabtiga inaan halkan isugu nimaano oo aan barnaamijyo iyo warar iyo warbixino la wadaagno soomaalida gobolkan b c degan iyo caalamkaba iyaga internetka nagala soconayo marka maxay kula tahay sidee ayaan ayay soomaalidu uga faa'iideysan kartaa barnaamijkan
jaamaco inteenaan gelin barnaamijka sida looga faa'iideysan karo waxaan rabaa inaan wax yar beeyaamiyo warbaahintu qiimo intee legba bulshada u leedahay warbaahintu waa meesha ummadda laga hago waa meesha ummaddu ay wax ka barato waa jaamacad furan oo qofku wax ka baran karo wax ka kororsan karo wacyiga dhacdada taagan tii lasoo dhaafay tan socota iyo wax kasta uu kala socon karo intaas waxaa dheer annaga hadda soomaalida waxaa cajiibka oo aan la yaaba wax ka mid ah waad aragtay oo meelahan dadku aad bay adeecadaha caadiga ah u xiiseeyaan because adeecaddu way ka xiise badan tahay qof facebook iyo youtube soo fariista oo wax gudbiya warbaahintu sida caadiga ah waa saddex waa warbaahin public ah oo dowlad leedahay oo dad laga hago iyo warbaahin dad akademiga ay leeyihiin oo business ah oo wax macnale oo xiisele lagu soo gudbiyo oo dhaqaale la geliyo sida fox news oo kale iyo warbaahinteenu aragna waaweyn oo shirkada ay leeyihiin iyo warbaahinta qeybteeda saddexaad oo warbaahin ay bulshadu leedahay oo jaamacadaha iyo dadka akademiga ay hogaamiyaan oo idaacaddan maanta joognay ka mid tahay saddexdaa wixii ka soo haray waa un iska hadal waa qof intuu meel soo fariistay wax iska sheega annaga soomaalida tobankii sano ugu dambeeya aafadana qabsatay baa waxay ka mid tahay dadkii waxay warbaahin ka dhigteen qof intuu youtube soo fariisto ama facebook wax aan la fahmi karin inta badan ka hadlaya waad aragtay oo meelahan hadda markaad gaarigaaga wadatid qofka soomaaliga telefon baa halkaa u saaran wax ama youtube ama facebook laga sheegaya buu dhegeysanaya laakiin bulshooyinka kale haddaad u fiirsatid xataa meelaha jaamka marka la galo gawaari badan meelaha babligaa joogtid arki maysid qofka raadiya u shidan adeecad buu dhegeysanayaa adeecaddu marka way ka macno badan tahay way ka xikim badan tahay way ka faa'iido badan tahay waxaa baraha bulshada lagu soo gudbiyo reer b c na waxay u tahay faa'iido ballaaran waxaa xitaa tusaalada fiican ah intaynu hadda maanta halkan joognay juhdiga aynu gelinay inta barnaamijkeenu isu keennay iyo inta dad la waraystay waxaasoo dhan dee qof facebook ama youtube fadhiya isuma keeni karo oo un ay ka tahay maanta maxaa madaxaaga ku jira maanta maxaa lacag ka samayn kartaa so marka in la helo adeecad oo si agaasiman usoo baxda oo intaasoo qof isugu yimaadaan oo juhdigaasi la geliyo faa'iido weyna u leedahay waxaa yeena faa'iido gaara inoo ah in adeecaddan b c c j s f c a eenu ka helo barnaamij ama xarun aanu soomaalida ugu adeegno iyo barnaamij aanu soomaalida ku wacyigelino jaamacaddana way mahadsan yihiin dee innagoo tiimkii agaasimayeen oo shaqo fiican aan qabanay bulshadana waxaan isleeyahay wax weyn ugu usoo kordhin doontaa oo aysan baraha bulshada keeni jirin waa tahay ugu dambeyntii waxaan rabaa marka in aad annaga oo kale maxaa nala ka rabaa dadka si ay uga faa'iideysan karaan iyo waxa waad waad sheegtay annaga maxaa naloo kaga baahanya inaan samayn
jaamac waxaan isleeyahay annaga wax badan ba hadda nooma bahalkaysno intii juhdigii iyo dadaalkii la bixin lahaa waa bixinay dee xasan carab oo afartan sano oo warbaahinta kusoo jiray iyo jaamac faras oo afartan ka yarayn isagana wariyaal roog caddaa waqti intaa laga soo shaqaynayey iyo intaasoo f- qof fikirkooda in laisu keeno iyo adeecadiyo dee adeecad heer caalamiyan lagu shaqaynayo waxaan isleeyahay eh, juhdi badan iyo xaggeena kuma dhinna laakiin waaba dadaali doonaa insha Allah.
adiga iyo ayaan oo laftikiina eh, waayo aragnimo iyo aqoonna leh waa dadaalin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Eh, waxaan kusii saqaynaa xasanow gebagabadii marka eh, waxaan dadka maqashiinay codka xildhibaan shariif marka bal aanu eh, u daarno inay shariif dhegaystaan السلام عليكم جمعة وناكسن أسبوعا waxaa jiray laba announcement ama laba shay oo gobolku uu ku dhawaaqay mid waa premierku waxay samaysay announcement oo ay kaga hadlayso een, maxaa la yidhahdaa een, in een, sicir barar ka jira daraaddeeda ay samayn doonto lacag la siinaya dadka een, da-doodu ay sideed iyo toban ka weyn tahay isla markaana een, deganaa gobolka labadii kun iyo shan iyo labaatankii na xareeyey een, financial statement world waxaan islahaa xoogaha waxay samayn doontaa een, islaanta lacag een, intaa dhaanta laakiin waxay leedahay boqol doolar ay kusoo aadaysa qofkiiba Een, ujeeddada aan ugu weyn oo een, loo sameynayana waxay ahayd in een, sicir bararka jira iyo wax ka dhimis lagu samaynayo een, een, maciishada jirta een, kororti daraaddeeda in la imaado wax een, nidaam wax ka bedelaya een, een, qaabka ay wax yihiin waxaan codsanay in een, canshuur dhimis la sameeyo waxaan codsanay in qorshe loola yimaado een, een, grocery oo kor u kacaya waxaan weydiinay in waxay ka bedesho een, shaqo la-aanta waxaan weydiinay in ay wax ka qabato een, minimum wageka oo ah een, gobolka ugu yar And instead, waxay la timid boqol dollar qofkii siinayaa oo hal mar ah salalaada baarka waa mid taas midda labaad een, intiina aragtay waa aragtay video aan saa ka soo geliyey een, press conference aan shalay qabtay een, waxay jawaab u ahayd een, wasiirka caafimaadka wuxuu ku dhawaaqay in ay dhaqangelin doonaan in een, qaybo ka mid ah isbitaalada qaliinada ka dhaca een, dadku ay jeebkooda lacagta ka bixiyaan Een, taas waa oo la yidhaahdo wax een, een, een, dual practice ah marka lacagtaas waxay noqonaysaa mid een, haddii qofku bixinaayo uusan sugaynin een, een, emergency-ga Een, dhibay leedahay oo dhibbay leedahay waxay tahay een, wixii lagu beesgarayn lahaa yaa u baahan oo hadda baahidiisa deg deg ay tahay ayaa waxay noqon doontaa yaa lacag bixinaya loo dadejinayaa Een, maanta een, een, liidarkeenan ahayd neshi wuxuu warqad u qoray een, prime ministerka oo uu ku weydiinayo arrinta inuu faragelin ku sameeyo waayo waxaan aaminsannahay waxay ay, ay jebinaysaa shuruucda ilaalinaysa nidaamka een, healthcare systemka dalkan yaalla marka intaas ayaan idinku soo kordhinayaa maanta
Albertans do not want American style two tier system in this province. Albertans want access to care when they need it and where they need it. Albertans want access to emergency rooms and they don't have to wait hours and hours. An ambulance that is there when they call, a family physicians that they can access whenever they need. This is American style healthcare system. Call it what it is and then put it on a ballot, let Albertans respond to it. How about if we invest in the healthcare workforce system that could have provided the services that are needed in those empty operation rooms that they admit? They will not have uh, a reduced wait time, faster access, and they will not have a better uh, uh, health outcomes.
haa kaasi wuxuu ahaa xildhibaan shariif oo golaha albeerta ka tirsan soomaalidana uu sharaxayey waxyaabo fara badan akhyaarta hawada naga dhegaysataay goorsheegta waxay ku sii siqaysaa siddeeddii habeennimo